bismillahi raxmaan raxiim waa kaga mahad celinayaa waktiga qaaliga jirtay anig uga faa'iidaysanayo maanta waxaa weeye runtii waa waxaan macnaha gudoomiyaha isboorti gobolka indiima in lili goosto waa aada ugu faraxsanahay gudoomiyaasha degmooyinka toodada degmana ayagana intii dooratay iyo intaanay dooraninba dhammaan waa ugu mahad celinayaa walaasinimada iyo wanaagga ii muujiyeen iyo waxqabadkii igu tumaayeen ina aan qof wax qaban karo runtii waan dareenkayga dareen aada u sareeya wey waan ku baxsanaa
waatay waxaad ka warantaa bal qaabka ay u dhacday doorashada iyo cidda kula tartamaysay runtii doorashada kusoon tihiinba isbimaatinka in xarunta gobolka iskugu imaada aada loo wanaag tahay conference call oo whatsapp group ay ka dhacday shanta gudoom toddoba gudoomiye degmo way soo galeen dadka waxaa inta tanmaa wiil jooga doolow oo la yidhaahdo mataysi maxamed bare oo asagana ah musharaxa waxaa goobjoog ka ahaa oo qastani ku jira online-ka ahaa xogeyaha guud ee gobolka gido sandheere oo barasaabka gobolka iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka ay soo wakiisheen
toddobada gudoomiye degmo dabcan waxaad ula jeedaa soo ma ahaan gudoomiyaasha sboortiska degmooyinka gobolka
sportska weye
waa gartay mar haddii lagu doortay mar kalena lagu doortay gudoomiyaha sboortiska gobolgedo waa maxay waxa sida gaarka oo aad ahmiyadda u siin doontid mar haddii lagu doortay gudoomiyihii sboortis gobolgedo waa maxay waxyaabaha sida gaarka ee aad ahmiyadda u siin doontid
waxaan rajaynayaa hadda rumahaantii maamulka gobolkii way ku dhammaayeen xalay markhaatina way ka ahaayeen amniyaddii ugu koowaad hadda aan rajaynaya waxaa waa shaqeyn dhab ah inaan dhex marto ani iyo maamulkii wixii xaqa u lahaa sportskana ka helaan heer degme heer fad heer gobolbo iyo qaabkii loo qaban lahaa koobka degmooyinka inaan miiska saaro iyo xulkii gobolka gedisii lagu heli lahaa
waa garta dabcan mar haddii lagu doorto gudoomiyaha sportis gobolgedo gobolkan wuxuu ka tirsan yahay statetka jubbaland xaruntiisu ay tahay kismaayo wax xiriir ama la samaysay arrintan intaysan dhicin ka hor
ururka runtii waxaa weeye ayaga naftigood doorasho ina galaan bay ahayd si ayad ahaan hakad bay ka gashay waan iska warhaynaa ururka badda cagta ee jubbaland ayagana wax xiriir oo waan leenahay laakiin inkastoo xiriir buurin oona ahayn maxaa yeelay gobol dhan adigoo asdooba degama haysta xaqaadina aada helaynin oo wax ahamiyad badan ay ku haynin waxaa weeye sportskana sidii siyaasadda jubbaland macnaha u haleysanta oo ayagan u haleysanaa asetaan sports waa sports oo anaga mar walba diyaar waxaa unahan wixii xaqa ula inaan helna aan wada shaqo
waa tahay mar haddii lagu doortay gudoomiyaha ciyaaraha ee gobolka gedo gobolkana sidaan la soconno kaalimaha dhexe ayuu gobol gedo kaga jiraa ciyaaraha soomaaliya marka laga hadlaayo wuxuuna u baahan kor u qaadis maxaa kaaga qorshaysan horumarinta isboortiska gobolka gedo
runtii aniga nin dhallinyaraan ahay waana dadaalayaa waxaan u baahanahay dhiirigelin iyo garbistaanka maamulka waa ugu baahanahay hay-adaha safalka waa ugu baahanahay wasaaraddii dhalinyarada ciyaaraha jubbaland iyo federaalka iyo xiriirka kubadda cagta soomaaliya iyo ururka jubbaland intaba waa ugu baahanahay iyo jaaliyadii oo reer gedo maqanaayeen qurbaha ayagana dhalinyarada inay dhiirigelin u sameeyaan oo wax meesha ku jiro haddana waxaa miiska noo saaran degmooyinka qaabka lagu qaban lahaa jaaliyad dhalinyarada reer australia ah ayaa qorshahana kaga hadalnay waxay sugayaan keliya waraqad codsi oo ka soo baxda xafiiska gobolka waraqadas urur inaan helna way ahayd laakiin meel suurtagelin marka ayada ahaana way hagaaga wayd laakiin hadda waxaan ahaa nin ahamiyadiisa iyo baawarkiisa iyo muuqdaan la doortay in waraqadii aan ka helo xafiiska gobolka oo codsiga ahaa kabacdi aan la wadaago jaaliyadaas sida koobka degmooyinka u qabsoomi lahaa xulka gobol gadan loo heli lahaa oo xulul kale oo gobolada soomaaliya ula dheelaan
waxamedo waxaad sheegtay in gudoomiyaha markii lagu dooranayay in toddobada degmo gudoomiyaashooda ay ka qayb qaateen doorashada marka ma jiraan cid kula tartamaysay oo miis ka saarnayd ha oo wiil yidhaahdo kayse maxamed bare oo doolo jooga ayaa tartanka iga qaybgalay runtii
qaab noocee markaa lagu kala baxay
waxay noqotay toddoba degmoay ahaayeen laba degmo oo helay anigana waxaan helay shan degmo
waa tahay ugu dambeyn maxaa baaq oo aad u jeedinaysaa bahda sboortiska gobolka gedo
waxaan ugu baaqayaa in sboortiska gobolka gedo garab istaagaan ragga dhalinyarada ahaa oo ganacsatada ah iyo jaaliyadihii ka soo jeediyey sboortiska gobolka gedo gedo hadday soo qabsanaysaa dhawaana garoon baa loo dhagax dhigay wasiiraa u dhagax dhigay dhawaana waxaa loo amray in mashaariicii loo macnaha mashaariicda ayada ahaa garoonka badda cagta jaalisada isaga noo dhiso rajo badan iyo iftiin badan baa muuqdo in ay qaadka ka qayb qaataan baa rajayna aniga dadaalkaan leenahay waxaa weeye garbistaagii dhiirigelintan waa ugu baahannahay talada